wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowladda jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan ballaaran oo looga hadlayay doorka haweenka ka qaybqaadashada iyo sar u qaadidda arrimaha amniga iyo hogaaminta bulshada kulankan oo shir gudoomisay agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowladda jubbaland miski yuusuf cali ayaa waxaa kasoo qaybgalay agaasimayaasha wasaaradaha kala duwan ee dowladda jubbaland ururada haweenka gobolka iyo ka degmada kismaayo iyo sidoo kale marti sharaf kale miski yuusuf cali agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowladda jubbaland ayaa faahfaahin ka bixisay hadafyada loo gol leeyahay kulankan iyo sidii loo xoojin lahaa doorka haweenka ee ka mid noqoshada hay-adaha amniga dowladda jubbaland si loo helo kaalinta wax ku-oolka ee gabdhaha soomaaliyeed kaga mahad celinayaa kulankan muhiimka ah aa noo soo ajiibteen aa noo imaateen oo laga hadlayo ka qayb qaadashada iyo leadershipka haweenka ee dhinaca amniga iyo security-ga amniga iyo nabadda ahay markii laga hadlayo nabadda iyo amniga runtii waxaa ognahay inaysan ahayn wax keliya ee wax ka qaban karto wasaaradda haweenka ay tahay wax si collective loo wada shaqeeyo mise wax mataqaanaa ay ku wada xiran wasaarado badan muhiimadda maanta agaasimayaasha guud halkan iskugu keenan waxay tahay inaan bal isla fiirino waxyaalahan ka qaban karno iyo sidaan ugu fududeyn karno inay haweenka ay ka qayb qaadaan nabadda iyo amniga inaysan keliya noqonin kuwa ku naboodo nabadda mase hoos fadhisto mase mataqaanaa si indirect leh impactka nabadda ay keliya aysan helin laakiin inay guusha nabadda naftirkeeda ay ka qayb qaataan haddana aan ognahay inay in badan ka qayb qaataan iyo amniga intaba inaadan nooga shaqaysaan insha allah idin rajaynaya waxaa halkan nala fadhiya wasaaradda amniga oo zaaid ay u khuseyso wasaaradda cadaaladda wasaaradda qorsheynta iyadana aan rajaynayno shaqo kastoo markay soo marto mase project kasta markay soo marto inay ka shaqeeyaan ay ka fiiriyaan gender lensiska mase gender inclusiveka inay ka fiiriyaan iyadana dhammaan waxaad wasaaradaha isdhihi karno inta ugu muhiimsan baa halkan fadhiyaan waxaan rajeynaynaa inaad wasaaradda aad gacan ka siin doontaan inaad u fududeysaan habkii ay haweenka uga qayb qaadan lahayd nabadda iyo amniga inaad shuruucdii hadday noqoto wasaaradwasaarad kasta ka huseysay inaad iidana la fududeyn doontaan wasaarad kasta wasaaraddana ay garab idin ku siin doonto haweenka hadday noqoto naftirkeeda capacity building hadday noqoto mase tababarada hadday noqoto in haweenka naftirkooda waxyigooda kor loo qaado si ay uga qayb qaataan waxaa ognahay amniga markay imaato inay habeen badan hadda ku jiraan laakiin haddana habeenka markasta waxay u muhiim yihiin shaqaaqooyinka so iyada naftirkeeda inaad u samayn kartaan bay-ad ay ku shaqeeyaan ay actually ayaga naftirkooda ku jeclaystaan shaqadaas inay raadsadaan mise ay ka qayb qaadaan in iyada naftirkeeda markii taliyayaasha iyo amniga herarkeeda sarsare iyo markii la qorayo naftirkeeda gabdhihii in la siiyo waxaa la dhihi jiray fursadda la siiyo oo ragga keliya aanan laga dhigin taliyayaashii hadday noqoto taliyawanagayaashii dhammaan intaba iyadana waa soo jeedinaynaa wasaaradda waxaan rajeynaynaa iyadana wax nalaga qaban nalaga qaban doonto runtii waxaan rabnaa inaan aragno twenty twenty five dhammaadkiisa in aan heli karno markay ugu yar tahay saddex haween oo at least ka gaareen mansab fiican dhinaca amniga iyo haweenka dhammaan waxaan rajeynayaa ragga halkan fadhiyaan walaaladeyda iyo dhammaan haweenka halkan fadhiyaan inay gacan naga wada siin doontaan guurgaarkaasiinto